بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب waxaa mahad iskale ilaahay subxaana wa tacaala isugu kankaana kulankeennaan aadka u qiimaha badan kaasoo aan ku lafa guri doono insha allah biidni illaah waxyaabaha ku cusub magaalada ay ka mid tahay gabdhaha la keenay ee loogu talagalay inay ku ciyaaraan magaalada garoowe runtii barnaamijkan waxaa isla soo abaabulay oo ka soo fekeray soo shaqeeyey juhdi badanna geshay maamooyinka dacwada iyo mu'asasada dacwada alminhaaj waxaan garannay in aan ka hadalno waxyaabaha dhibaatooyinka ee ka dhalan kara arrintaas iyo cawaaqibta ay yeelan karto waxaan ku bilaabayaa maama maryam maxamed diriir oo ka hadli doonta ajendaha barnaamijkan aan u qabsannay danta galabta halkaan isugu keenkeenta waxay tahay waxaynu ognahay dad islaama ayaynu nahay soomaaliya boqolkiiba boqol waxay ku faantaa inay islaam tahay falilah alxamdu walminna bani aadamna masi laakiin ilah baa iskale mahadda laakiin haddii islaamnimadii ilaahay ina siiyey oo sharafta iyo karaamada ilaahay inuu ku dooray acdaab badan ay yeelatay oo min kulli jaanib weerarayna kaga soo qaaday maxaq baynu u leenahay inaynu ka aamusno munkaraadka saaca wa saac sii siyaadaya mise inaynu waxaynu ka qaban karno ka qabanno baynu xaq u leenahay waxaan ka baqnay haddaynu aamusno allah tabaaraka watacaala xaggiisa adduuniya aakhirada ciqaab inuu nooga soo gabado maanta midda aan ka hadlayno oo nagu xambaartay arrinkan waxay tahay waxaynu ognahay magaalada waxaa ku soo kordhay gabdho cayaariya kubadda la dhaho basketboolka oo intaas oo gobol laga martigeliyey laga soo xulay saldhigna looga dhigay garowe ma garan kara wax gobollada kale looga yimi laakiin hadalladaada waxaan ka maqlay inay tiri gabarh ka mida kuwa ku doodaysay garowe waxaan ku soo doorannay puntland waxaan ku soo doorannay amniga ka jira dartiis gabadha iyo inta wax la wada iyo inta hadalkaa dhegaystaba waxaan leeyahay amni hadday puntland ku daaqaysay muddo horta mahaddeed ilaah baa leh meesha amnigu yaallo iyo nabadgelyadu iyo macnaha diintu ilaahay in lagu shukriyo nimcadaas bay ahaydeen ma aha in fasaad shukrigu ilahay lagu bedelo waxa meesha la keenay oo cawradoodii bannaanka la dhigay oo cayaaraya waa gabdhihii muslimaadka ahaa waa gabdhihii waxa inta laga dhigay zayga islaamka oo ilaahay toddoba samo korkood uu kaga soo waajib yeelay xaysu qaala allahu tacaala fii muxkami tanziili wa wasqu lqaa'iliin yaa ayuha nabi qul liazwaajika وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يذين حجابك إلهي كوا كبيري أيا وحالي وحكا كرا مكرا وايا قفك سروال إيسار قبل أقول لبسي سو كما سوهر كيضا ستوسة كتابك إلهي وايا الله سو صلاة أو أمري قبل مسلمات أه أيا أعدان يكون لمد كان حجابك وأمري حجابك مكي لغا تورينا waxa way amarka ilaahay socon maya ka ayaga soconaya weeye taas marka si gabdhaha aan uga digno oo waashka naga saar aan ka gudano baaq ayaa soo saaran gabdhuhu arinkaas aan raal uga ahayn amaam allahna ay baraa'a uga helayaan hadii ilaahay subxaanahu wa ta'aala idmo dadkana munkarka aan uga digayno baaqa waa la akhrin doonaa insha Allah qodobada macnaha aan soo saarnay waxaan la yaabanahay oo maskaxdayda wali ku soo wareegaya gabadha loo galay surwaalka saarka ee madaxa mid ka mid a dadka mas-uuliyiinta baan la xiriiray habeen hore oo dumarka ah waxay ugu tiri maryan gabdhuhu way asturan yihiin bay tiri waxay tiri madaxiina way qasadeen wejiga keliya u furan hadda asturkii masaasa bilaahi calaykum ma gabadhaasaa asturan gabadhaas maanta layo ku cayaar surwaal iyo shaar riwaad baa lasoo dhigaya khimar yar baa loo soo geshay hala dhaho waa asturantaa weeye oo yaa inta sarcad lagu ridaya kulli caqli baynu leenahay gabadha saa ku cayaaraysaa waxay ka dhigan tahay nin raga ee muru'adiisa ilaashanaya oo layi warintaad qaadasid googgarad khafiifa ayaa rasadsiin xitaa amar lagu siiyey buumo ma qaadan kadib si cawraada halkaa looga arko bannaanka ku cayaar nin la yidhi ninka yeeli lahaa arrinkaa waa kee nin la yidhi rasadsiin qaado iyo googgarad khafiifa oo waxaad ku cayaadha garoonka kubadda ku cayaar nin raganimo ku aasan tahay ama alla cabsi ku alla ka cabsi ku jiro arrinka uma bareereen wa maca daalika gabdhihi taasha lagu tashiiciyo waxa wax laga naxo ilaah laga maangalaa in la daawanayo oo lagu farxayo oo naftu murtaax iyo raaxa ay ka heshay dadka qaybtiis oo aysanba waxba la ahayn oo culummadii arrinka u kacdo ka hadashana iyaga daalac loo raacday waxaan kaloo la yaabay ummadda madaraankii baa ka dhumay war maanta puntland abaaraha ka jira cid looga sheekayn mayo heer waxay gaareen baligeeli galli inta fuustooyin la kala gooyo lagu karsho turud geela dhowr kiis galeeyay intee neef buu deeqaa halka xaaladda maraysa malaayiinta dollar ee ku burburaysa isboortiska ayaa gabdhaha la qaawiyey ayaa munkaraadka haddii puntland khayr lala maagay ma xagga loo waciyo ma abaaraha lagu kaalmeeyo ma ummadda dhibaataysan wax loogu qabto waxaan kusoo gabagabaynayaa dhibaatooyinka maanta ka taagan puntland waxa ugu daran marka tan laga reebo abaarta laga reebo dhiigga arbaca iyo cishriin saaca macaan la-aanta lagu qabayo saa maanta maxaa u dambaysa boosaaso dhiigga la qubayo dadka dhiigga xaaraanta ilaahay xarimay banaystay ayagana waxaan ugu yeerayaa ilaahayna ka baqaan dadka dhiiggasa ina daayaaniin dad baa guryaha ku haya dad baa ku shaqaynaya dad baa fangaraynaya ilaahay in looga boqo waxaan akhrinayaa baaq ka kooban shan qodob oo ay soo saareen gabdhaha dacwadda gobolka nugaal iyo mu'asasada alminhaaj kulan ay isugu yimaadeen haweenka dacwadda ee mu'asasada alminhaaj ee degmada garoowe iyo qaar ka mid ah haweenka magaalada ayaa waxaa ka soo baxay baaq ka kooban shan qodob kaasoo ku saabsan arrin meel kudhac ku ah akhlaaqda gabadha muslimadda ah iyo xijaabkeeda waxaan si cad uga soo horjeednaa barnaamijka tartanka ee kubadda kolayga ee ka socda caasimadda puntland ee garoowe waxaan arrinkaa ku tilmaamaynaa inuu yahay fasaad weyn iyo dagaal lagula jiro akhlaaqda gabadha muslimadda ah iyo xijaabkeeda gabadha muslimadda ah ilaahay waa ka xaaraantinimeeyey inay cawradeeda lasoo bandhigo oo dad ajaanib ah ay daawadaan waxaan leenahay qolyaha asturka ka dhigaya surweelka ay gabadhu ku ciyaarayso surweelku maaha xijaabkii sharciga ahaa ee ilaahay ha looga boqo waxaan uga digaynaa cod dheer iyo cod gaabanna ugu sheegaynaa inaan ka xunnahay kana soo horjeedno buug la sheegay inuu sharciga islaamka lid ku yahay laguna dhex faafinayo dalka gudihiisa guud ahaan iyo gaar ahaan waxaan ka digaynaa dhammaan wixii fasaada ee laga wado dalka gudihiisa hadday tahay kubaddan hadda ka socota caasimadda garoowe buugga lidka ku ah shareecada islaamka isqaawanida la dhiirigelinayo ee gabadha muslimadda ah cawradeeda lagu soo bandhigayo iyo dhammaan wixii ilaahay carogelinaya